Magaalada Dooble ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa ay ka mid tahay magaalooyinka cimiladeedu kulushahay dalkeena. Dooble ayaana ka mid ah magaalooyinka istiraatiijiga ah iyadoona caan ku ah ganacsiga. Magaalada Dooble waxa ay inta badan ku tiirsan tahay isticmaalka soolarka cadceedda ku shaqeeya, kaasi oo ay ganacsatada inta badan ay markaasi gishteen. Isticmaalka soolarka oo si aad ah markaasi loogu isticmaalo gudaha Dooble ayaa fursado shaqo markaasi u noqday dhalinyaro badan kuwaasoo horey u bartay xirfadda farsamada xirista soolarka iyagoona ka maareeya noloshooda iyo tan qoysaskooda. Qaar ka mid ah dhalinyarada fursadaha shaqo ay u noqotay xirista soolarka ayaa nagu warbixiyey sida ay markaasi ugu shaqaystaan xirfaddan.
magacaygu waxa weeyaan maxamed axmed waxaan ka mid ahay dhalinyarada ku nool dhobley kolkaa waxaan ku shaqaystaa mm, qaybta xidhidta soolarka oo noloshnada ama maal- nolol maalmeedka waxa la yihahdo aan ku dabarno wallaahi walaalow in badan bay igu qaadatay waxaan la shaqayn jiray nin macalin ah oo aad iyo aad u yaqaana baashan kolka in badan baan caawin jiray oon u sha- oon daba socon jiray oon la shaqayn jiray hadda laakiin anigii waxaan noqday shaqsi professional ah oo xirfadii bartay oo kuna shaqaysan kara wax soo saarkiisana kasoo saari kara ayaa noqday bismillaah wa- waqtiyadii hore dadku mayna fahansanin kolley soorka in qaabkiisa mayna fahansanin dadku muna fahansanin hadda laakiin bulshaweynta dhobley way fahmeen qaabkiiyo nidaamku way fahmeen soorka kolka waqtigii hore lagama faa'iidaysan jirin xataa dadka aan u xidhanno caqabado fara badan ayaa nagala soo kulmi jiray iyo dhibab fara badan imika dadkii oo gatay dadkii oo yacnihii wixii ciladiisii fahmay iyo nidaamkiisii fahmay ayaa meeshii timi kolka imika hadda aad iyo aad ayaa loo isticmaalaa boqolkiiba boqol ayaa la isticmaalaa aad iyo aad ayaa imika hadda loo isticmaalaa ayaan dhihi karnaa magacaygu waa xuseen axmed mahdi Een, waxaan joogaa magaalada doobley Een, waxaan ka shaqeeyaa electronics khaasatan solar panel Een, waxaa la dhihi jiray ee, muddo laba sana ayaan ka shaqeeyaa aniga waxba aqoonin ayaan galay haddana aad iyo aad ayaan u aqoonaa xirfado badan baa iga saa'iday qaabka loogu shaqeysta iga saa'iday nin dhalinyaraan ahay waan fahmay qaabka loogu shaqeysto sidii maxaa la dhihi jiray loola macaamilo kastamarka iyo wax walbaba Een, soolarka maxaa la dhihi jiray magaalada waa magaalo aad u kulul oo cimilada aad u kulushahay aad iyo aad ayaa loo isticmaalaa khaasatan shicibka ku nool magaalada mar dhow ayay la qabsadeenba sida u badan boqolkiiba sagaashan xagga hadda korontadii waxaa la isticmaalaa solar